Ku soo dhowaada qaybta rajagelinta Soomaaliya. Gabayadu waa wax dhaqan u ah Soomaalida oo ay caan ku yihiin. Waxaa maanta ku tartamaya gabayada saddex dhalinyaro oo midkiiba soo bandhigayo gabayo oo ay iyagu qoreen. Saddexda dhalinyaro waxay rabaan inay u isticmaalaan gabayada hab ay isugu keenayaan bulshada Soomaaliyeed oo ay kaga hadlayaan marxaladaha kala duwan oo maanta haysata Soomaalida iyo sida looga gudbi karo. Cali Daaq Cali Daaq gabagiisu wuxuu ku saabsan yahay baaq uu ugu baaqayo Soomaalida nabadda iyo wanaagga. Baaqiisa wuxuu ku saabsan yahay waano uu u soo gudbinayo Soomaalida oo uu leeyahay noloshu waxay ku macaan tahay nabadda. Waa inaan ka waantowno inay laba walaalo ah isdilaan oo ay nacayb iyo xaasidnimo la isugu qabo. Waa inaan xagga Ilaahay u soo jeesanaa. Nabaddu waa biyahaas aan cabbayno. Waa wadnaha ummadda. Nabad la'aantu waa annagoo dhammaana oo wax naga harin. Nabad la'aan waa abaar. Iyo dumarkoo la xoogo ilmihii oo baaba'a qaxoontinimo dhul iyo badba ay shisheeye nagu naga boobayaan oo nagu gumaysanayaan. Cabdiqani Cabdiqani gabagiisa wuxuu ku saabsan yahay lama hilmaamaanka dhaqankeenna, wadanimadeenna, xorriyaddeenna iyo diinteenna aan u soo halgannay. Iyo ciyaar Soomaaliga na geliso waa wax aan la qiimayn karin. Nimcada Ilaahayna siiyey iyo khayraadka dhulkeenna ku jira waa wax lama hilmaamaan ah. Cimilada, xoolaha, badda, webiyada, beeraha iyo dadkeenna waa wax lama hilmaamaan ah. Codaynta waxaa loo kala qaybiyey laba qaybood oo ay garsoorayaasha boqolkiiba konton u codaynayaan iyo boqolkiiba konton ay u codaynayaan bulshada. Go'aankii waa la gaaray. Hadda waxaa la kala ogaanayaa natiijadooda iyo qofka ku guuleysan doona.